إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaanka wargaadhi ee ka tirsana gobolka shabeellaha dhexe mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirro hordhac ah oo lagu arkayo weerar cagmarin ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka wargaadhi bulshada ku nool magaalada kunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey weerarkii cuslaa ee saakay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay heshiiskii turkiga iyo dowladda federaalk ee shidaalka soomaaliya kaas oo la ogaaday in sagaashan boqolkiiba ay faa'iidadiisu qaadanayso xukuumadda ankara beesha tunni ee degta gobolka jubbada dhexe ayaa toban neef oo geel ah ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furumaha hore ee dagaalka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada jamaama ayaa soo dhoweeyey weerarkii cuslaa ee cagta lagu mariyey ciidamo ka amarqaata maraykanka kaas oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe dowlad diini ah ayaa loo soo xiray in ka badan konton haween ah oo ku dhaqana degmada sablaale ee gobolka shabeellaha hoose warka dibaddani waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee dalka tuunis ayaa lagu soo warramayaa inuu geeriyooday intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaalo qodobada warka ugu doorka rood warkaas oo faahfaahsaneh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo labaatanka shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan afar iyo labaatanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe mahad cubayd ayaa inoo faahfaahinaya aroornimadii hore ee saakay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar lixaad leh ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa maraykanku tababaray ee loogu yaro danab ku lahaayeen deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe una dhow degmada cadale oo ah magaalo xeebeed ku taalla aaggaasi weerarka oo ahaa mid aad u culus ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay dagaalkii xoogganaa ee saakay ka dhacay deegaanka wargaadhi waxaana bayaanka lagu xusay in khasaare xooggan uu isugu jiraa dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay weerarkaasi sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab garoonkii diyaaradaha ee ku yiilay deegaanka war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlay khasaaraha dagaalka ayaa lagu sheegay in dagaalkii saakay ka dhacay deegaanka wargaadhi lagu dilay shan iyo labaatan askari oo ka mid ah ciidankii halkaasi lagu weeraray sidoo kalena lagu dhaawacay labiyo toban kale dhanka kale qarax xooggan oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka wargaadhi ayaa lala beegsaday gaari cabdibile ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana halkaasi uga dhintay toddoba askari saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaana isla goobta ku burburay gaarigii cabdibilaha ahaa ee qaraxa lala beegsaday isugeynta wadarta khasaaraha ee soo gaaray ciidamada dowladda federaalka oo ka kooban dhimashada iyo dhaawaca ayaa gaaraya afartan iyo toddoba askari soddon iyo labo ka mid ah waa dhimasho halka shan iyo tobanka kale ee soo harayna ay dhaawacyo yihiin sidoo kale waxaa jira gaadiid ciidamada dowladda federaalka loogala wareegay dagaalkii wargaadhi isku soo wada duuboo dowladda federaalka ayaa qiratay in saakay dagaal loogala wareegay deegaanka wargaadhi inkastoo aysan ka hadlin khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ah ee gaaray ciidankooda dhinaca kale waxaa weli qalqal xooggan iyo cabsi dareemaya ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan saldhigyada kale ee ay ku leeyihiin shabeellada dhexe waxayna ka baqayaan sidii ku dhacday ciidamadii dowladda federaalka ee saakay cagta lagu mariyey deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe
mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirro hordhac ah oo lagu arkayo weerar cagmarin ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka wargaadhi tafaasiil umuuraha aan ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay sawirradii la wada sugayey ee ku aadanaa weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aroornimadii hore ee saakay ku qaadeen saldhigyadii askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe sawirrada ayaa waxa ay gaarayaan toddoba iyo labaatan sawir waxa ayna sawir buuxda kaa siinayaan ee qaabkii ugu dhacay weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaankan istaraatiijiga ah ee lagu magacaabo wargaadhi ee ku yaalla shabeellaha dhexe sawirka ugu horeeya ee waxaad ku arki kartaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan difaacyadii askarta dowladda federaalka lagala wareegay ee deegaanka wargaadhi markii aad eegto qaabka loo dhisay difaacyada ay ciidamada dowladda federaalka ka dhisteen deegaanka wargaadhi ee waxaa kuu muuqanaysa inay yihiin difaacyo aad loo adkeeyey ee islamarkaana ku fadhiya dhul baaxad leh sawiradan kale ee waxa ay soo bandhigayaan meydadka askartii dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka wargaadhi ee shabeellaha dhexe kani waa nin da-ah oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka ee saakay lagu dilay weerarkii cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe badi meydadka askarta dowladda federaalka ee lasoo bandhigay waxa ay xabaddu ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka qaarkood ayaana sida muuqanaysa iyagoo baxsanaya ay xabaddu haleeshay kani waa askari kale oo ka tirsan dowladda federaalka waxa uu dhexda kaga jiraa tiitiin ka agbaxay xerada isagoo halkaas ay xabadda ku haleeshay naftuna ay kaga baxday kani waa oday kale oo da-ah oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ee saakay lagu laayay weerarkii ka dhacay deegaanka wargaadhi inta badan xabadaha ku dhacay askarigan waxa ay ka haleeleen dhabarka waxaa kuu muuqanaya dhowr xabadood oo halkaasi kaga yaala taasoo muujinaysa in isagoo sii baxsanaya dhabarka laga toogtay mid ka mida gaadiidka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qabsadeen weerarkii wargaadhi ayay soo muujinayaan sawirada waana gaari booyad ah oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa markaan si guud la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan ee deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe labada sawir ee ugu dambeeya ee waxa ay muujinayaan halka ay ku yaaleen qaar ka mida xeryaha kuwaasoo lagu soo wareejiyey xeendaab derbi ah oo aad u weyn waxaana muuqanaysa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gebi ahaanba ka gudbeen ee difaacyadii waaweynaa ay dhigteen askarta dowladda federaalka islamarkaana la wareegeen deegaanka wargaadhi bulshada ku nool magaalada kunye barow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey weerarkii cuslaa ee saakay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe mubaarag cumar ayaa faahfaahin qodobkan ku aadan inoo eegaya qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada kunyibaro ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta ka aragti dhiibtay siday u arkaan weerarkii cuslaa ee saaka ka dhacay deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe dadkan ayaa tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin weerarkan iyagoo intaa ku daray inay jabeen ciidamada dowladda federaalka adeer waxaa igu soo gaaray dagaalka ka socdo meesha horta waa meeshii u dambaysay ee ilaahay subxana watacaala uu cadowga uu ku baabi'iyo ku naafeeyey biidni illaahi baarig waxaan u malaynayaa markan waa carrituurka u dambeeyey waana marin aad u wanaagsan oo islaamka muhiimad u leh ayaguna ay ka dhigahayeen inay ayagu maaragtaay ay ku baaqanhayaan oy joogahayaan laakiin ilaahay fadlig ragga mujaahidiinta ah ee ilaahay subxaana watacaala naftooda ka iibsaday ayaa maanta ku waabaristay bismillaah alxamdulilaah allah subxana watacaala ayaa mahad ballaaran u sunaagtamay had kadib magacii waa samatar daahir axmed alxamdulilah ilaah mahad ballaaran u sunaagtamay had kadib farxad weyn oo aad iyo aad baalki muxuu aan la malaysan karin nooga timid gobolka shabeellada dhexe khaasatan wargaadhi maanaa warka usnowdeera wargaadha ilaahay subxaana watacaalaa mujrimiinta mufsidiinta ilaahay subxana watacaala ka jibi bifadlillaahi uma bifadli lmujaahidiin ilaahay subxana watacaala mahdaas ballaaran isku leh wa ina jundanaa lahum alghaalibuun tacaala sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna adubur ilaahay subxana watacaala ilaahaydaa dhimir marka ilaahay subxana watacaala awooddaas isku leh ilaahay subxana watacaala shabeello dhexe futaxaadkan ku dareeraayan ilaahay subxana watacaala awoodayo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dareenkayga lama qiyaasi karo mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen sida la socotaan deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maasha alla aad aad u faraxsanahay dagaalka maanta mujaahidiinta ku qaadeen weerarka ay ku qaadeen oo dagaalka culus oo maanta ka dhacay wargaadhi ka dhacay aad aad aan ugu faraxsanahay bulshada ku nool walaayaadka islaamiga ayaa waqtiyada ay dhacaan weerarada waaweyn cagmarinta waxay ka muujiyaan dareen farxadeed iyagoo sheegaya inay aad ugu farxsan yihiin howlgallada mujaahidiinta mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay heshiiskii turkiga iyo dowladda federaalka ee shidaalka soomaaliya kaas oo la ogaaday in sagaashan boqolkiiba ay faa'iidadiisu qaadanayso xukuumadda ankara faahfaahinta qodobkan waxaa inoo sii ambaqaadaya maxamed sheekh cali isagoo habeenkii xalay u warramaya aqoon-yahan idriis xasan faarax warbaahinta tan islaamiga ah alfurqaan ayaa si faahfaahsan uga faallooday heshiiskaay kala seexdeen dowladda federaalka iyo xukuumadda turkiga kaas oo ah mid shidaal baaris ah oo ay usoo qalab qaadatay dowladda turkiga si ay u xaaluufiso khayraadka soomaaliya aqoon-yahankan oo waraysiga lagu weydiiyey dhowr su-aal oo dhammaantooda ka jawaabay ayaa marka hore tooshka ku ifyey dantayo waxaa ku qasbi kara madaxda dowladda federaalka inay heshiiskan galaan isagoona sheegay in dowlado shisheeye ay horey u baari jireen shidaalka soomaaliya balse dowladda turkiga ay wakiil ka tahay waddamo kale oo ku foogan hagardaamada soomaaliya wallaahi wax ku khasbi karo oo aan maaragtay dabadhilifnimo iyo dadnimo xumo ahayn ma jirto laakiin dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego arrintan ma ahan arrin turkiga dabadhilifyada soomaaliya jooga keliya ka dhaxayso waa arrin ka guda ballaaran saa la socotaan waddamo badan oo reer galbeed ah ayaa shidaalka soomaaliya baari jiray kharash badan ku bixiyey juhdi badan ku bixiyey marka shirkadihii horey u baari jiray maadaama hadda ayna waddanka ka howlgeli karin waxaa lasoo wakiishay turkiga marka turkigu marka dhaqaalahan uu hadda qaadanahayo oo farada badan ama waxa dhaqaalaha dhan ee la boobahayo waa wixii horey ugu baxay shirkadihii maraykanka ahaa iyo ingiriiska ahaa iyo faransiiska ahaa iyo horey mataqaanaa juhdiga badan iyo dhaqaalaha badan ugu bixiyey iyadoo saxaafadda caalamka gaar ahaan kuwa soomaalida ay si weyn u hadalhayeen saacadihii lasoo dhaafay nuqul ka mid ah heshiiska shidaal baarista oo markii ugu horreysay la baahiyey ayaa laga dhex xirkay in boqolkiiba shan heshiiska shidaal baarista ay leedahay dowladda federaalka taasoo idriis xasan faarax ku tilmaamay sida uu warka u dhigay mid dhac ah dalal kala duwan oo dhaca qaaradda afrikan ah horey looga soo tijaabiyey arrintan waa wax inta badan wadamada afrikaanka markii la dhacahayo waa qaabka loo dhaco inta badan wadanka ugu badan afrikaanka maalan oo kaleeto wadanka conga la yidhaahdo mineraalka ama macdanta wadankaas laga dhaco kuwa ugu nasiib badan kuwa ugu nasiib badan deegaanka ugu nasiib badan waxaa la siiyaa shan percentage boqolkiiba shan baa la siiyaa marka waa qaacido caama oo maxaa yeelay waxa shan loo siinahayo micnaheedu waxaa